الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxay inoogu soo dembeeyey iyadoo abu cuثmaan aلsaabuniy raxmat اllahi tacala calayh uu soo qaatay xadiidkii ahaa ina hada اdiin badaأa غariiba ina hada اdiina badaأa غariiba wasayacuudu غariiba kama badaأ fatuuba lilغurabaa قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يحيون, يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباad الله alفاad aad u tiro badan iyo noocyo kala duwan ayuu ku soo arooray xadiidkan isaga ah qاla رحمaة الlahi taعالى عليه أخبرnا أbو cabd الله الxاaفظ qال سمعت أbا الxسن الكاraزي يقول سمعت علي بن cabdالعaزيز الbغwي weeyaan yqulu samicta abaa cubaydin alqasim bn salaam abaa cubayd qaasim bn salaam ninkii la ohan jiray yaquulu isagoo dhahayaan maqlay abu cubayd qaasim bn salaamna waa axmed bnu xambal iyo cali bnu lmadiini iyo raggii aynigooda ahaa weeyaan raggaasay isku da' yihiin isku zaban ahaayeen isku wakti ahaayeenna marka wuxuu leeyahay waxaan maqlay abaa cubayd qaasim bn salaam ninkii la ohan jiray oo yaquulu dhahaya almutabacu liلsunnati kalqaabidi clى اljamr whuwa alyowma cindii afdal min darbi الsayfi fii sabiili اllah waxaan maqlay buu leeyahay abaa cubayd qaasim bn salaam oo odhanaya almutabac ka raacaya lisunati sunada raacaya sunada nebiga salawaatu اllah wasalaamu aleyh qofka raacaya zamankan aynu noolnahay wuxuu la mid yahay kalqaabidi mid ku dhegan calى اljamra dhimbil daba qof ku dhegan oo kale weeyaan qofka sunada nebiga alayhi salaatu wasalaam haysta ictiqaad hadday noqon lahayd iyo camal hadday noqon lahayd intaba haysta wuxuu la mid yahay kalqaabidi qof ku dhegan cala aljamrati jamradiiyo dhimbishii qof ku dhegan oo kale weeyaan wa huwa alyowma in sunnada lagu dheganaado oo qofka uu sunnada haysta maanta yaa waxay ka fadli badan tahay buu leeyahay raxmat ullahi tacaala caleyh isgarab dhigaya qofka sunnada ku dheganaada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo qofka jihaadka aada maanta ayuhuma afdal markaasuu wuxuu leeyahay qofka sunnada nebiga nooleeya salawaatu اllah wasalaamu caleyh yaa ka fadli badan aniga agtayda qofka maanta yidhaahdo waan jihaadaya isagoo aan sunnada ku dheganayn weeyaan tabcan nacam maxaa yeelay sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam naf ahaanteedaaba jihaad ahba inuu qofka nooleeyo naftiisa barto ku camalfalo dadka ugu yeero iyada naf ahaanteedaa waxay tahayba hawl kale weeyaan waa aljihaad fii sabiili illah nooc ka mid ah weeyaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi abaa cubayd qaasim bn salaam wa huwa alyowma maanta aynu joognana cindii agtaydu afdalu way ka fadli badan tahay min darbi sayfi seefta dadka gelaya ee seefta la dhacaya fii sabiili اllahi waddada alleh qofka seefta waddada ilaahi subxaana wa tacaala kula dhacaya acdaa allah maanta waxaa ka fadli badan sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam oo la nooleeyo hadduu abu cubayd qaasim bn salaam isagu yidhi sidaa hadalkaa ku hadlay zamankiisii oo ahaa zamankii imaam axmed ibnu xambal maxaad u malaynaysaa maanta samater qaba ninkan garaac min darbi sayfi fi sabiili اllah warawaa can اlacmashi waxaa laga wariyey can abi duxa wuxuu ka wariyey can masruuqin qaala inuu yihi dakhalna calى cabdillaahi bni mascuudin fqaala ayuha الnaas man calima shayئa falyaqul bih hadalkan markuu leeyahy cabdullahi bn mascuud wuxuu joogaa kuufa acmashna sanadku rijaashiisu kulli waa wada kuufo weeyaan waa reer kuufo weeyaan acmash waa sulaymaan ibni mahran ninkii la ohan jiray abi muxamed ninkii la ohan jiray waa reer kuufo weeyaan waa aimadoodii kullina waa taabiciin weeyaan acmash waa min sigaari sigaari sigaari taabiciin raggii anas ibnu maalik aragtida ku arkay buu ka mid ahaa saxaabada ridwaan اllahi tacala calayhim ajmaciin inta isaga ka koraysa abiduxa iyo masruuqna waa min taabiciina weeyaan raggii taabiciinta odayaashooda ah masruuqna waa min kibaari talaamidati cabdillahi bni mascuud qaala wuxuu yidhi dakhalnaa waxaanu u soo galnay calى cabdillaahi bni mascuudin faqaala markaasuu wuxuu yidhi ayuha nnaas hoydadow man calima shay-an qofkii wax yaqaana shay yaqaana falyaqul bi haddii la waraystay ama hadday danti keentay inuu yidhaahdo ha dhaho waxa aad taqaanid ee min alkitaabi wasunna ku hadal waman lam yaclam qofkaanan garanayninna falyaqul ha yidhaahdo allahu aclam waxay ila tahay ma ahe masaladu waxay ila tahay ma taagne diin alle weeyaan subxaana wa tacaala haddaad taqaanana dheh haddaadan aqoonina edab yeelo aamus afkaaga hayso sidaa weeyaan waa siduu nebiga u sheegay salawaatu اllah wasalaamu aleyh xadiid abu hurayra bukhaari iyo muslim ay warinayeen man kana yu'minu biاllahi walyowmi اlآkhir falyaqul khayra aw liyasmut qofkii alliya maalinta aakhirada rumaysan wanaag ha ku hadla ama ha aamuso haddii hadalka caadiga ah uu nebigu sidaa yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh falyaqul khayra aw liyasmut famaa baaluka fi shani اdiini marka shani diin marka la marayo maxaa u malaynaysaa falyaqul khayra aw liyasmut cabdullahi bn mascuud marka wuxuu leeyay ayuha nnaas hoydadow man calima shay-an qofkii shay yaqaano ee garanaya falyaqul bihi ha dhaho shaygaa isaga ah waman lam yaclam qofkaanan garanayninna falyaqul ha yidhaahda allahu aclam faina min alcilmi cilmiga waxaa ka mid a an yaquula qofka inuu yidhaahdo limaa laa yaclamu wuxuunan garanaynin allahu aclam qofka wuxuunan garanayn haddii la weydiiyo inuu yidhaahdo ma garanayo allahu aclam ilaahay baa yaqaana ilaahay baa u cilmi leh inuu sidaa yidhaahdo qaala qaala allahu caza wajala linabiyihi sala allahu alayhi waalihi wasalam cabdullahi bni mascuud marka hadalkaasi meeshuu ka soo qaatay buu tilmaamayaa oo wuxuu leeyahy waxaan ka soo istimbaadsaday aaya min kitaab illahi tabaaraka wa tacaala aayaddaasoo ilaahay uu kula hadlayo subxaanah wa tacaala linabiyihi muxamedin sala allahu alayh waalihi wasalam khitaabka hadduu nebiga u dhacayana ummaddiisa waa u dhacayaa weeye macnuhuye alla wuxuu yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajrin wma ana min almutakalifiin qul waxaa dhahdaa nebi muxamedow maa as'alukum calayhi min ajrin ay calaa tabliiqi risaala weeyaan qur'aankan iyo diintan alle subxaana wa tacaala soo gaarsiinteeda wax xoole iyo hantiaan idinku weydiisanaya ma leh ta kale meesha taallana waxa weeyaan maxalushaahidka cabdullaahi usoo qaatay waatan aayadda qaybteeda dambe weeyaane wamaa ana min almutakalifiin waxaanan aqoonin oon ilaahay ii waxyoonin subxaanah wa tacaala ma ahi mid isku kalifaya wama ana min almutakalifiin walidalika habata can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam waxaa ka sugnaaday bacd alashyaa inta la weydiiye inuu yihi laa adri oo waxaa ka mid ahaa xadiidkii fi musnad اlimaam axmed nebiga alayhi الsalaatu wasalaam uu odhanaya laa adri atubacu nabiyu am rajulu صaalix ma garanayu yihi nebigu alayh الsalaatu wasalaam wa qowmi tubac waatuu alla tilmaamay subxaanah wa tacala fi lqur'aani اlkariim tubac ninka la yidhaahdo ma nebi buu ahaa mise rajul saalixu ah ma garanayo yihi nebigu salawatu اllah wasalaamu calayh wain kaana bacda riwaayaat aakhirka dambe ay tilmaamayaan inuu nebi ahaa waalaya tacaala waxay daliil u tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu leeyahay ma garanayo xadiid abu hurayra ee fii saxiixi اlbukhaari wa muslim cumar bn khadaabna warinayey fii saxiixi muslim rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka su-aashii la weydiiyey waxa weydiinaya jibriil buu ahaa wuxuu ku yidhi mata saaca qaala ma lmas-uulu canha biaclama min asaa'il aniga aad i weydiinaysid adiga wax iweydiinaya kaagama xog ogaalsani ma garanayo idan nebiga calayhi salaatu wasalaam min da'bihi bay ahayd salawaatu llah wasalaamu calayh caaday u ahayd salawaatu llah wasalaamu calayh wuxuunan garanayn inuu yidhaahdo ma garanayo ma aqaano inuu yidhaahdo allahu aclam inuu dhaho malaa'igtuna sidaasaa caado u ahayd maxaa yeelay alle subxaanaه wa tacaala fii suurati اlbaqar inoogu tilmaamay markii ay yihaahdeen laa cilma lana ila ma callamtana rabbiyow qisadii nabiy llahi aadam weeyaan alam aqul lakum inii aclamu hayb الsamaawaati wاlard markuu rabbi ku leeyahy subxaana wa tacaala iyana waxay ugu jawaabeen laa cilma lana ila ma callamtana rabbiyow cilmi uma lihin ilaa adig waxaadna bartay mooye walidalika a'imaة اlislaam waxay dhammaan odhanayaan laa adri ama laa aclam qofka inuu yidhaahdo wuxuunan garanaynin nisfu lcilmi weeyaan waa kelimad aad iyo aada u weyn oo cilmiga nuskii baa lagu qiyaasaa wax aad taqaanid iyo wax aanaad aqoonin weeyaan labadaanbu cilmiga u qaybsamaa waxaad taqaanid waaba taqaanaayo waa nus weeyaan nuska kale waxaad raacisaa waxaadan aqoonin maxaa meesha ku baxaya qofka in uu yidhaahdo waxay ila tahay anigu maxaa yeelay kelimada ayada ah ee diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaadan garanayn ood iska qiyaastay iska mala awaashid waa shayطaan weeyaan wama ana min almutakalifiin waatuu nebigu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh iyadoo rabbi u waxyooday warkaa isaga ah idan inaad isku kalaftidna ma aha inaad siriira raadisidna ma aha diinta allana ka mid maaha subxaanaه wa tacaala waxaadan garanayn inaad carabkaaga iyo caqligaaga iyo mid aad la sii aadid qaala raxmat اllahi tacaalى عalayh أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني أبي عبد الرحمن الضبي عن قاسم بن عروة عن محمد بن كعب القراضي قال وحورني كعب عن محمد بن كعب القراضي ورجل صالح أهويا ربني قريض أها عرتي يريريدا وحويا واقا كبحصتي ويان دلقي ربني قريضة أي يهودها qaala wuxuu yidhi dakhaltu waxaan u soo galay calىa cumar bni cabdilcasiis fajacaltu waxaan guda galay anduru ilayhi anoo isaga eegaya nadaran shadiida aragti daran anoo eegaya isaga cumar bni cabdilcasiis baan u soo galay anoo si daran u eegaya oo le war waxan maxaa ku dhacay talow war ninkan maxaa si ka ah xaaladiisu maxay sidan isugu bedeshay muxuu sidan ugu ekaaday maxaa yeele horeyna waa u yaqaanay haddana aqoon kale buu yaqaanaa labadii aragti baa isu qaban la wuxuu yaqaanay cumar bnu cabdilcasiiso waaga hore amiir ka ah magaalada madiina waaga isaga ahna awlaaddii iyo qoyskii wuxuu ahaa ree boqor oo ree beni umayo oo wuxuu ahaa nin iska nicmaystay oo korkiisuna subkan yahay dharkiisuna nadiif yahay iskuna babedela nimcada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey waaga dambe laakiin waa waagu isagu amiir almu'miniin noqday mar hadduu amiir almu'miniin noqday waa siday soomaalidu u tiraahdeen nin xil qaaday eed qaadiya weeyaane nin lagu seexdow ha seexan waxaa u sugnaatay inuunan seexanin waxaa u sugnaatay inuusan dharkiisa dhar kale uunan qaadanin kaa uu qaba mooye waxaa u sugnaatay hawl oo dhan iyo mas-uuliyad aad u badan walidaalika faatima binti lmundir xaaskiisii weeyaane waxay odhanaysay faatima ma garanayo cumar bni cabdilcasiis intuu amiir ka noqday inuu janaabo ka qabaysta macnaha siduu u ahaa nin aad iyo aad u feejigan weeyaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey awlaad ugu kaalmaysa maalintii isaga loo magacaabay ee uu ka soo noqday duugtii ayaa wiilkiisa wuxuu ku yidhi aabo xaggeed u raaxaysanaysaa cunuqdaada iyo qoortaada waxaa la saaray ummatu moxamed mas-uuliyaddeedii baa qoortaada la saaray inaan isaga amiir u ahay waala yata xaal cumar bni cabdilcasiis baan usoo galay buu yidhi fajacaltu waxaan guda galay anduru ilayhi inaan xaggiisa eegayo nadran shadiidan aragti daran inaan eegayo faqaala markaasuu wuxuu igu yidhi buu yidhi ni horena waad ii taqaanay haddana waad si kale ad ii eegaysaaye inaka adigu latanduru ilaya aniga waad i eegaysaa nadran aragti nadratan aragti baad i eegaysaa maa kunta tanduruhu aadan ama nadran aragti baad i eegaysaa maa kunta tanduruhu aadan i eegi jirin wa ana bilmadiinati waagaan madiina joogay nihu waad i eegeysaa eegitaan iyo aragti baad i eegeysaa aadan horay ii fiirin jirin waagii aan madiine joogay maxay tahay faqultu waxaan ku iri buu yidhi latucjibunii aad ba ii cajabgelisay aragtidaadan tii hore iyo tan farqi weyn baa u dhexeeya faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi wa mima tacajabta oo maxaa kaa yaabiyey aragtidaydii miyaa isbedeshay maxaa kaa yaabiyey qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi limaa xaala min lawnik midabkaaga qayirmay doorsoomay sidaad u ekaatay sidaad isu bedeshay wanaxla min jismig jirkaaga caatoobay baaba'ay sidan maxaa kaa dhigay wanafaa min shacrik tintaada maxaa tagsiiyey tintaadii o dhan baaba'dayba nin cayilan oo dhar qurux badan qaba oo korkiisu subag laga subkan karayo oo wuxuu ahaa tintiisu oo ay qurux badan tahay intii oo dhan waa is wada bedeleen waa caatoobay dharkiisii waa wada wuxuu toltolay iyo wax la mid ah tintiisii waa tagtay markaasuu wuxuu yidhi ma haddaad ila yaaban tahay cumar binu cabdilcasiisna wuxuu ahaa xagga aabbahana iyo xagga hooyada labadaba cafwan xagga hooyada wuxuu kaga abtirsanaya abubakar iyo cumar labadaba khaasatan cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu ardaa qisadiisuna macruuf weeyaan markaasuu wuxuu ku yidhi qaala wuxuu yidhi cumar bn cabdilcaziiz kayfa iiga waran siday noqonaysaa xaaladdu low ra'aytunii haddaad ii aragto bacda halaatatin fii qabri saddex maalmood kadib markaan qabrigayga galo marka qabriga la idhigo ee la igu duugo ee maalinta koowaad midabku iyo jirkii waa isbeddelayaan waa dibirayaa maalinta labaad dibiradii aad iyo aad bay usii kacaysaa maalinta saddexaad waa dilaacaya marka xaaladayda markay sidaa noqoto maxaad umalaynaysaa buu yidhi haddaad i garan la'dahaye hadhow maxaad umalaynaysaa kayfa ka waran low ra'aytunii haddaad i arki lahayd bacda halaatatin fii qabri halaaata ayaamin weeyaan saddex maalmood dabadeed markaan qabrigayga galo haddaad i aragtid ka waran waqad saalat markaasuu hadda tilmaamaya dhabanadiisa iyo hanqalaalkiisa waxa ka imanaya iyo waxaasoo idil buu u sheegaya wuxuu leeyahay waqad saalat xadqataaya calaa wajnatii dhabankayga uu soo dareersado baaba-oo jirkii isku dhago weeyaan oo wasaala min kharaaya fii fami sadiida dhuuntaydan minkharka ah ay ku soo dayso hanqalaalkii iyo sankii iyo dhuuntii weeyaan ay ku soo daayaan carunka ka soo daadanaya qofka taana ka waran kunta liya ashadda nakratan waktigaasaad iiga inkiris badan tahay maanta haddaad i arki lahayd markaas iyo maanta markaasaad iga sii inkirid badnaan lahayd oo macnuhu waxa weeyaan cumar bn cabdilcasiis wuxuu tilmaamayaa in walwal weyn uu ka haysto xaaladdiisa qabriga maxay noqon doontaa siday noqon doontaa marka ilaahay uu la kulmo subxaanaه wa tacaala haddaad horay u ogeyd anigoo iska nicmaystoon qabriga waxbaba ka ogeyno war ah maanta hawl weyn baa haysata ummaddii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu aleyh mas-uuliyaddeedii baa qoorta la ii saaray hurdo ma leh oo cunno ma leh oo raaxo ma leh oo nasasho ma leh oo hoyaad ma leh waxba ma laha waa inuu had iyo jeer taagnaado weeyaan qaala markaasuu wuxuu yihi xadaanii cumar bn cabdilcaziiz weeyaan xadiian cafwan waxa weeyaan moxamed ibni kacbin alquradi weeyaan xadiidkan isagaa marka xadaanii wuxuu iiga sheekeeyey buu leeyay maxamed ibn kacb alquradi xadaanii wuxuu ii sheegay cumar bn cabdilcaziiz xadiian xadaanihi sidoo kale xadiidkaasi uu iiga waramay can cabdillahi bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma xadiidku cabdullahi bni cabaas ka warinayey buu ii sheegay qaala in uu yidhi qultu waxaan ku iri buu yidhi xadaanii cabdullahi bna cabaasin yarfacu lxadiida ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam xadiid buu ii sheegay cabdullahi bna cabaas uu u rafcinaya nebiga salawaatu اllah wasalaamu aleyh qaala inuu yihi nebigu ina likuli shayin sharafa xadiidkan isaga intaynan u guda gelin waa xadiid daciif ah weeyaan itafaqa alculamaa calى anahu daciif lanna maxaa yeelay moxamed bn kacbin alqoradi wixii ka soo rogan xadiidka waa daciif weeyaan duruqdiisa oo dhan hishaam ibn ziyaad hishaam ibn abi hishaam ninkii la ohan jiray abilmiqdaam ayaa la keliyoobay isaga iyo rag ducafo ah isaga iyo rag ducafo ah ayaa la keliyoobay isagu ugu ron yahay liajli dalika ay culimadu daciifiyeen abi daawuud raxmat ullahi tacaala caleyh qeyb ka mid a xadiidkan isagaa sunankiisu ku soo aroorinaya markaasuu wuxuu leeyahay xadiidkan isagaa weji uu sax ku yahay ma jirto imaam ibn cadiy raxmat ullahi tacala caleyh fi kitaabi alkamaal ayuu ku keenaya xadiidkan isagaa fi tarjamati hishaam sidoo kale waxaa soo aroorinaya culimo badan waana daciifinaya akhirkoodana waxaa ka mid a sheekh naasir diin albani raxmat ullahi tacala caleyh fii silsilati alaxaadiid adaciifu ku keenaya fii daciifi jaamici sagiirkana waa ku keenaya sidoo kale sheekh cabdilcaziz bin baas raxmat ullahi tacala caleyh fii sunani abi daawud xadiidka qeybta isaga markuu soo arooriyo wuxuu odhanayay xadiidkan isaga ah laa yasixu aw laa yahbutu biayi wajhin waana sidaas weeyaan ama xadiidkan isagaa duruqda uu ku soo arooray kutubta uu ku soo arooray aad bay u badan yihiin oo waxaa ka mid a musanif ibn abi shayba warinaya kitaab aladabna waa kusoo saaraa imaam albayhaqi fi sunan alkubra buu ku wariyaa xaakim wuxuu ku warinaya mustadrak mustadrigiisu kusoo saaraya wahaakada cabd ibn xumayd isna mustadrigiisa ayuu ku warinaya ama muntakhibka wax la yihaahdaba wacala ayati xaal duruqdiisaas oo dhan waxay ku soo arooraan meeshay isugu imanayaan moxamed ibn kacbin alquradi cid hiqa ah oo ka warisay lama hayo cid hiqa oo ka warisay lama hayo waliajli dalika xadiidkan isaga uu xambaarsan yahay macaani aada u badan qaybo ka mida macaanida uu xambaarsan yahay axaadiid saxiixa loo helaya waynaan tilmaami doonnaa in sha allah xadiidka marka haddaba duruqda oo ragga warinaya aad bay u badan yihiin oo waxaa ka mid ah khatiib albaqdaadi raxmat ullahi tacaala caleyh fii kitaabihi wuxuu ku warinaya isaguna aljaamic oo waxaa ka mid a ibnu sacad kitaabkiisa طabaqaadka ah dabaraani mucjam alkabiirku ku warinaya wagayri dalik wuxuu odhanayay rasuulkaa wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu aleyh ina likuli shayin sharafa shay walba wuxuu leeyahay sharaf shay walba daatadiisu wuxuu u leeyahay iyo goonidiisa sharaf majaalista la fadhiyo sharaf bay leeyihiin wa ashrafu اlmajaalis majaalista waxaa u sharaf badan ma اstuqbila bihi اlqibla wixii qiblada xaggiisa loo jeesto fadhiga la fadhiyaa kan qiblada xaggeeda la aado kaasaa ugu fadli badan oo ugu khayr badan oo ugu sharaf badan intaasi waa daciif weeyaan laa tusaluu khalfa naa'imin walaa muxdithin laa tusaluu ha u tukanina ha ku tukanina khalfa naa'imin mid hurdo gadaashi qof hurdaa sutra ha ka dhiganin oo gadaashi ha ku tukanin walaa muxdithin qof muxdith oo aan weyse qabanina muxdithkaasi ama xadathu lasqar ha ahado ama xadathu lkubra ha ahado ma kala tilmaamin isna gadaashiisa ha ku tukanin isna gadaashiisa ha ku tukanin qeybta iyada aan asax ma aha maxaa yeele rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday umina caaisha radi allahu tacaala canha salaatuleilka markuu tukanaya inay hortiisa seexan jirtay oo markuu soo sujuudaya nebiga calayhi salaatu wasalaam uu lugaha ka qanjuruufan jiro marka ay lugaha laabanaysay taasi waxay daliil u tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay sutra ahaan u ahayd oo hortiisa ay goglanayd umina caaisha markuu salaatuleilka tukanaya salawaatu llah wasalaamu caleyh idan xadiidkaasi waa saxiix weeyaan oo saxiixa ayuu ku sugan yahay kanna waa xadiid daciif ah weeyaan waa ka hor imanaya warkan isagaa marka la qaadan maayo laa tusaluu hautukanina ha ku tukanina khalfa naa'imin mid hurdaa gadaashi iyo walaa muxdithin mid muxdith ah muxdithkuna waxa weeyaan xadathu اlasqar ama xadathu اlakbar waqtuluu اlxayata wاlcaqrab wain kuntum fii salaatin waqtuluu dila oo laaya alxayata abeesadii iyo masaskii weeyaan wاlcaqraba iyo hangaralihi ama dibqalooci wax la yihaahdaba wain kuntum aabad ahaateen haddaad doontaan fii salaatikum salaadiinaba aad ku jirtaan haddaad doontaane laayuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam iyaguna waxay ka mid yihiin shantii nebigu uu tilmaamay salawaatu اllah wasalaamu caleyh ee fi saxiixayn ku sugnaa qeybtaasi waa saxiix weeyaan oo nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu caleyh fi lxilli wاlxaram ha lagu laayo ama xaramka joog iyo inta rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay oo maka xaramkeeda intii lagu magacaabay weeyaan intii madiine xaramka lagu magacaabay intaas in xayawaankooda la taabto iyo xasharaadkooda toona ma banaana xayawaanka in la taabto ma banaana geedaheedana in la taabto ma banaana waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin maxay ahayd aayaddii nudiqhu he min cadaabi asaciir ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waman yurid fiihi ay xaramka weeyaan biilxaadin bidulmin ayi ilxaad u noqdaba ayi dulmi u noqdaba ma banaana inaad wax dulmisana ma banaana bini aadan iyo wixii la mida oo ilaahay sharfay subxaanahu wa tacaala xayawaankii kalena warkoodaba da iyaguna lama taaban karayo shimbiraha meesha fadhiya inaad agagixisi xitaa maaha idan haddaba shan shay baa nebigu calayhi salaatu wasalaam amar nagu siiyey inaanu layno oo waxaa ka mid a labada nebigu tilmaamay salawaatu llah wasalaamu caleyh wain kunta fii salaati salaadba ku jira haddaad doontee waad laynaysaa adoo salaad ku jira hangarle hortaada socda ama dibqallo haddaad aragto waa ku istaagaysaa waad dilaysaa waxaa ka mid ah abeesadii waxaa ka mid ah kalbulcaquur sida riwaayadaha kale tilmaamayeen oo waxaa ka mid ah xidhadii ama dafadii ama hangarladii dafadii bahashii loo yaqaanay ama waxaa ka mid ah lafdiga kale uu tilmaamayey alguraab nebigu yihi salawaatu llah wasalaamu caleyh waxaa kaloo ka mid ah xayawaanka muftariska ah sida libaax iyo wixii la mid ah ama kalbulcaquur sida riwaayaddu tilmaantay imaamu shaafici baa wuxuu ohanaya kalbulcaquurka nebigu uu tilmaamaya salawatu llah wasalaamu caleyh waa eyga dad cunka ah wax allaaliya wixii dadka cunana waa la mid weeyaan waa la miisaan weeyaan calaa yati xaal lafdigaasuu ku soo arooray nebigu wuxuu yihi salawaatu llah wasalaamu caleyh xadiidkan isagaa sida laga warinayo walaa tasturu ljudura bihiyaabi walaa tasturu ha ku asturina aljudura derbiyadii bihiyaabi marya ha ku asturina oo macnuhu waxa weeyaan derbigan isaga isagaaba derbi ah maraad dusha ha ka sii saaran adigu daahiye ha u samaynin sanadkan waxaynu niri waa daciif weeyaan imaamu albayhaqi raxmat ullahi tacala caleyh fi sunani alkubra markuu soo aroorinaya kitaabu sadaaq meherka ayuu ku keenay abwaabu lwaliima jamca abwaab lwaliima halkaasu ku soo aroorinaya markaasuu wuxuu u baabaynaya xadiidkan iyo axaadiista la midka ah baabu maa jaءa fi tasaturi almanaasil in guryihii sutra loo sameeyo ama daah loo sameeyo albaabkii iyo daaqadii la geray meel kale in daah la saara ma banaana fi shariicaة اlislaam riwaayadan waa daciif weeyaan laakiin camal الصaxaaba ridwan اllahi tacalى calayhim ajmaciin ayaa laga qaadanaya oo waxaa la mida xadiidkii uu warinayey cabdullahi bni cumar baa warinaya oo sidoo kale waxaa warinaya abi ayubin alanصari radi allahu tacala canhu ardah wagayri dalika min asaxaaba ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin ma banaano haddaba in derbiyadii daah loo sameeyo oo la yidhaahdo guriga geeska ilaa geeska kaleba in daah la saaro hadday daaqad tahayna ha la saaro haddii meesha ay albaabu yahayna ha la saaro waa la gartay oo sabab ay u tahay ishay bini aadamkii iyo meeshii dadku bini aadamka ay wax ka arkayeen weeyaan gurigana waa meeshii dadku ay xaajadooda iyo dantooda iyo cawradooda ku asturanayeen meelaha waa la gartay derbiga sababta loo saaraya maxay tahy waxaa loo saarayaa waxay tahay ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin waa mubadirnimo weeyaan mubadirkuna waxa weeyaan ikhwaana shayaaiin sida rabbi tilmaamay subxaana wa tacaala idan ma banaana riwaayadaha kale saxiixa ayaa inoo tilmaamayay camal asaxaaba ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin wman nadara fi kitaabi akhiihi bgayri idnihi fainama yanduru fi الnar nebigu wuxuu yihi salawatu اllahi wasalaamu aleyh lafdiga riwaayadan siday tilmaamayso waman nadara qofka eega fi kitaabi akhiihi walaalkii kitaabkii qofka eega warqad uu qoranayay qof walaalkii ah ama wuxuu akhrisanayey haddaad isha la raacdo oo tiraahdo waa eegaya maxaa xaaladaadu noqonaysaa xaaladaadu wuxuu yihi rasuulka alayh الsalaatu wasalaam fainama yanduru fi الnar wuxuu fiirinayaa waaba naar weeye ma kuu banaano hadday isaga khaas u tahay isagay khaas u tahay maxaa adiga hawlkaaga dhigay waxay la macno tahay xadiidkii kale saxiixa ahaa isaguna ee nebiga calayhi salaatu wasalaam uu odhanayay waman istamaca ilaa xadiidi qowmin wahum lahu kaarihuun suba calaa udunayhi اlaaniku yowma alqiyaama qofka yidhaahda dad baan dhagaysanayaa warkooda iyagoo aynan doonaynin hoos bay u showrayaan dhegtaad u dhigtay taleefon baad u dirtay si aad warkooda u dhagaysatid howlo kalaad u samaysatay iyo wixii la mid ah nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh suba calaa udunayhi alaaniku yowma alqiyaama dhagihiisaa lagu shubaa rasaas la dhalaaliyay alaaniku waxa weeyaan iyaduna waa rasaasta la dhalaaliyey yowma alqiyaamati ma banaana marka haddii hadalkoodii la diiday hadalkan qoranna waa la mid maxaa farqoo u dhexeeya hadal ay ku hadlayeen iyo mid qoran oo qof u soo qoray ood adigu akrinayso ma banaana taa waxaa la mid ah rasaa'ilka dadku ay isugu diraan teleefonada maanta ama emailadii in la yidhaahdo basswordkiisaa laga soo xadaya qofka waa la dhegaysanayaa waa la jaajuusayaa qolooyinkan jawaasiista ah ma banaana xaraam weeyaan qofka sidaa sameeyana nebiga calayhi salaatu wasalaam waciidka shadiidka ayuu u yaboohay fainamaa yanduru qofkaasi waa eegayaa fi nnaari naar buu eegayaa alaa unabi'ukum wa idinkaga warramaa bishiraarikum kuwiina idinkugu sharta badan islaamoo ma idiin sheegaa saad islaam u tihiin kuwa idinkugu sharta badan ma idiin sheegaa buu yidhi nebigu salawatu llahi wasalaamu calayh qaaluu waxay yidhahdeen balaa yaa rasuul allah ay nacam rasuulka allow noo sheeg qaala markaasuu rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh aladii yajlidu cabdah khayr darri wuxuu ka qabo addoonkiisuu garaacaya waxaa la mida xaaskiisuu garaacayaa qof yaroo la edbinaya ma ah waa qof weyn in wax loo sheego mudan garaac ma leh alladii yajlidu waa ka garaacaya cabdahu addoonkiisa wayamnacu intaa keliya ma ahe khayr darrida wuxuu waxaa u weheliya oo ka mid ah yamnacu waa diidayaa rafdahu rafdiga waxaa lagu macneeyaa culimmadu ay ku tilmaamaan wixii ziyaado ahe isaga ka dheeraad ah haddii la yidhahdo waxaysii waa diidaya waa bakhayl meesha taagan waman yuuqa shuxa nafsihi maxay ahayd aayaddii fa ulaaika hum lmuflixuun haddiiba ilaahay ka ilaaliya bakhaylnimada naftiisa kaasi ku liibaanay weeyaan nebigana waa tuu noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fainamaa ahlaka aladiina min qablikum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim nacam bukhliguna wuxuu ka mid yahay kahrat mahaalik waxyaabaha dadka halaaga ayuu ka mid yahay sida riwaayadda kale nebiga inoo tilmaamtay salawatu ullahi wasalaamu calayh iyaakum washux waxaan idinkaga degayaa bakhaylnimada maxaa yeelay nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bukhliga iyo shuxiixnimadu wuxuu ku xambaaray kuwa idinka horreeyey an yasfikuu dimaa'ahum bakhaylnimaduna ma aha shilinka keliya oo la diido waxa aad taqaanidaad cilmi u leedahay ee diinta alleh oo aadan gudbin naftirkeedu waa bakhaylnimo weeyaan leanna alle subxaana wa tacaala markuu rasuulkiisa sifaynayay salawaatu اllahi wasalaamu calayh wuxuu odhanaya wamaa huwa cala اlghaybi bidaniin ma aha nebi moxamed salawaatu اllahi wasalaamu calayh haybka rabbi u waxyoonayo ee qur'aanka iyo sunnada ah bidaniini mid bakhaylku amah abadan bakhaylkuma ah nebiga salawaatu اllahi wasalaamu caleyh wuxuu bixinayo ee diinta ilaahay subxaana wa tacaala idan qofka bakhaylka ku amaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa inoo tilmaamay kan bakhaylka ku ah ee aanan bixinaynin diinta alle subxaanahu wa tacaala say tahay aan u bixinaynin wuxuu la mid yahay kaa isaga ah ama xaaladdiisu waxay noqonaysaa uljima yowma alqiyaamati bilijaami min annaar lijaam naara in afka loo geliyo xakamo naara weeyaan wayanzilu waxdahu bakhaylnimo wuxuu ka qaba darteeda in wax la weydiistana ma ogola inuu wax bixiyana ma ogola cid u keligiisu meel degaya keligiisu meel degaya qofka muslimka ah wa min anfaci الnaas qofka kan ugu nafaca badan weeyaan qofka mu'minka ah khalqiga ilahi subxaanaه wa tacaala hadday noqon lahayd qofka mus mu'minka ahna waa qof bulsho ah weeyaan inuu keligii ahaado maya nebigu waa diiday salawatu llahi wasalaamu aleyh qofka inuu yihahdo keligay baan safraya waa la diiday in la yidhaahdo keligay baan degaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ammaanay jamaacada oo wuxuu odhanaya طacaamu lwaaxid yakfi inayn haddaad leedahay keligay wax cunaya ogow adiga keliga intaad cuni lahayd laba waa ku filanta wa طacaamu اثnayn yakfi arbaca alwaxdatu nebigu calayhi salatu wasalaam markuu ka warramayey qofka keligii ahee safrayana shayطaanun wاlraakibaani shayطaanaani wاhalaaثaةu rakbun labada keligood baxaysana waa laba shayطaan wey saddexdu laakiin waa safar buuxuu yihi nebigu salawatu اllah wasalaamu aleyh whaakada qofka muؤminkaa marka mar walbaba waa jamaaco weeye faina yad اllahi maca اljamaca sida nebiga u tilmaamay salawaatu اllah wasalaamu aleyh mar walbaba waa maca jamaacaة اlmuؤminiin kelidu waa iyo waxdadu wax diinta ilahi subxaana wa tacaala shaqa kule maaha sidaa darteedu nebiga alayh الsalaatu wasalaam lafdigan wuxuu tilmaamaya wayanzilu waxdahu keligiisuu degaya afalaa unabi'ukum warsow idinkagama waramo bishari min dalik kaa wax kasii shar badan ma idiin sheegaa waayo alladii waa kan yubgid الnaas dadka u caroonaya dadka u caroonaya wayubgiduunahu iyana ay u caroonayaan mar walba isaga iyo dadku isma jeclaba qof jecelba lama hayaba qof ka amaan sheegta lama hayo qof dadka bedankii khayr darri bay ku tilmaamayaan isaga haddii la yidhaahdo ka waran dadkana waa wuxuu u caraysan yahay un waa wuxuu u caraysan yahay nebiguna عalaيه الsلaaةu waسaلاam dhanka kale xadiidka fي musnadi وغayrihi ku soo arooray صaxiixa muxuu odhanaya almuؤminu kaاljaml الأnif xayثuma nqid inqاad awrka hogaanka ku xiran weeye qofka muؤminka aho meel allaaliya meeshii loo hogaamiye waa isaga hogaansamaya waa isaga hogaansamaya saasaa lagu yaqaanaa laakiin kani maya waa macangag lama wataan ah xerigiisana aan cid loodin karaysaa jirin oo waxa weeyaan ciduu ogol yahay oo markaa u loodsamayaa ma jirto maya afalaa unabi'ukum ma idiin sii sheegaa buu yidhi bishari min dalika kaa wax ka sii shar badan alladii kan weeyaan laa yuqiilu caharatan aan dembiba dhaafaynin kitaabkiisu weligiiba waxba lagama tirtiraba eed qof ka galay oo u cafiyey lama hayo eed qof ka galay oo u cafiyey lama hayo weligiiba haddii aad maalin isqontaan wuxuu ku leeya waagi horena saasaad ii gashay maalintii ka horreysayna saasaad iisii gashay haddana sidanaad igu samayso adigu xagama halmaantid miya kaale laa yakiilu cahratan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ammaanay in dadka mu'miniinta cahraadkooda indhaha laga laabto zallaadka ka dhaca in indhaha laga laabto layska saamuxo maxaa yeele alla subxaanah wa tacaala qur-aanku ku soo dejiyey ninkii la ohan jiray mistax qisadii xadiidu lifkiga ahayd ee aynu wada naqana fii suurati nuur rabbi ku soo dejiye subxaanah wa tacaala markii uu dembiga ka galay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo uma almu'miniina caaisha abubakr sidiiq radia allahu tacala canhu ardaa qaraabay ahaayeen hooyadii bay isxigeen oo abtibuu ugu aadanaa muhaajirna weeyaan mistax wuxuu odhanaya wallahi inaanan dib dambe u nafaqaynin isagaa nafaqayn jiray allah soo dejiyey subxaanah wa tacaala walaa ya'tari ulu lfadli minkum wasica alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum ma jeclidiin miya inuu ilahay idiin dambi dhaafo subxaana wa tacaala ma dhaaftaan dhaaf wاlkaadimiina algayd maxaa la yidhi wal cafiina can الnaas iska dhaf indhaha ka laabo maxaa yeelay wallahu yuxibu اlmuxsiniin ilahay baa jecel dadka noocaas ah qofka kulamaa uu wax saamaxana kulamaa ilaahay saamaxa wey subxaana wa tacaala oo rasuulkaa inoo sheegay salawaatu اllah wasalaamu calayh ninkii reer bani israa'iil bini aadamku waxay saamaxaan waxay ugu necab yihiin xoolahooda nin reer bani israa'iil baa jiray khayr badan aanan lahayn oo camal badan oo saalix aan samaysanin laakiin caadadiisu waxay ahayd nin taajir u ahaa qof allaaliyo qofku dayn ku leeyahay marka loo soo bandhigee la yidhahdo hebel dayntii waktigeedii waa la gaaray wuxuu bixiyeyna ma leh ee uu yidhahdo nin waxaan haysta ma leh wuxuu yidhahdaa iska dhaafa faraha ka qaada wiilasha isaga u shaqaynaya ku yidhaahdaa inta dayn lagu leeyahay faraha ka qaada iska dhaafa sidii bay ku dhaafaan ninkii waa dhintay calaa ayati xaal wax khayr uu sameeyeyna ma leh malaa'ikatulcadaab baa meesha usoo istaagtay rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo la hadlaya addoonkayga caadadiisu waxayd inuu wax iska saamaxa anaana oga awlaysan inaan wax saamaxe faraha ka qaada anigana sidaas weeyaan aniga uga awlaysane faraha ka qaaduu rabbi yidhi subxaana wa tacaala sidii buu jannada ku galay laa laa yuqiilu cadratan dembi ma dhaafo walaa yaqbalu macdiratan cudurdaarna ma aqbalo dembina ma dhaafo oo eed laga galay ma dhaafayo walaa yaqbilu mana ogolaanayo macdiratan cudurdaar ma ogolaanayo haddii loo cudurdaarto xitaa cudurdaar ma ogola walaa yakfiru denban dembi laga galayna ma dhaafayo afalaa unabi'ukum ma idinkaga warramaa bishari min dalik kaa wax kasii shar badan ma idiin sheegaa alladii kan weeyaan laa yurja khayruh khayrkiisaba aan la rajaynaynin wax khayr aho laga rajaynayaa ma jirto ma hebel ha ah inaga dah hawsha xaggey gashay hebel ma hebel gacantiisay ku jirta ha ka samar haddaba khayrba ma leh wixii gacantiisa gala iyo xaggiisa wixii maraba waa in laga quusta weeyaan walaa yu'manu sharah shartiisana aamin lagama ah khayrna lagama rajaynayo shartiisana aamin lagama ah kaasa kasii xun buu yihi nebigu alayh isalaatu wasalaam man axaba an yakuuna aqwa annaasi falyatawakal cala allah qofka doonaya inuu noqdo aqwa annaas dadka kan ugu quwadda badan ee ugu xooga badan ee ugu awoodda badan awoodda runta ahna waa awoodda qalbiga ah weeyaan awoodda runta ah waa awoodda qalbiga ah weeyaan jasadka ma ah lanna jasadkan wuxuu yahay ma leh rabbi baa inoo sheegay subxaana wa tacaala waidaa ra'aytahum maxaa la yidhi تعجبك أجسامهم إن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو dhararka iyo intay leegin iyo baaxadda iyo waxaabad moodaa buu rabbi yihi subxaana wa tacaala khushubun musanada timirta baarka ah weyn oo madaxa sare inta laga jaray dhulka la tirtiiriyaad moodaa macnaha qofka uu leeyahay waa qalbiga alaa waina fi ljasadi mudqa ida salaxat salaxa aljasadu kulah waida fasadat fasada aljasadu kulah alaa wahiya alqalb muhimadda qofka bini aadamka waa qalbiga weeyaan qalbiga haddii uu faasid noqdo khalaas weeyaan waa dhintay qofka isaga aduu islaaxana salaxa aljasadu kulah waana meesha meesha shayطaan weligiiba aadayo meesha uu waswaasinaya waa meesha aladii yuwaswisu maxay ahayd e fii suduuri الnaas muxuu aadayaa fii aydi الnaas lama dhihin fii arjuli الnaasi lama dhihin meel kale lama tilmaamine qalbigii baa la tilmaamin lanna maxaa yeelay waa maxalka iyo goobta iyo meesha qofka bini aadamka oo dhan laga hago weeyaan meesha laga maamulo wey qofka bini aadamka oo dhan haddaba wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam siday riwaayaddani tilmaamayso waman axaba qofka jeclaysta an yakuuna inuu ahaado aqwa annaas falyatawakal cala allah ilahay ha tala saarto waman axaba qofka jeclaada an yakuuna aqna annaas dadka dadka kan ugu qanisan qofka doonaya inuu noqdona falyakun bima fii yadi اllaahi awhaqu minhu bima fi bima fii yadi gayrih ma doonaysaa dadka kan ugu qanisan inaad noqotid ha waxa ilaahay gacantiisa ku jira subxaanah wa tacaala kaga kalsooni badnow waxaa dadka gacantooda ku jira gacantaada waxa ku jira jaabkaaga waxa ku jira waxaad kaga kalsooni badnaataa waxa ilahay gacantiisa ku jira subxaanah wa tacaala khalaas maxaa yeelay ilahay subxaanaه wa tacaala waa alle hani ah weeyaan antum اlfuqaraءu ilى اllah wallahu huwa اlganiy ilahay waa alle hani ah subxaanaه wa tacaala dhammaanteen aan faqiir u nahay ilaahay subxaana wa tacaala idan ilaahayna subxaana wa tacaala qofkii wax weydiista waxba kama waayo lafdiga xadiidka wuxuu sii tilmaamaya uu leeyahay waman axaba qofka jeclaystay an yakuuna inuu ahaado akrama annaasi dadka kan ugu karaamada badan falyataqi اllaah ilahay ha ka cabsado maxaa yeelay ina akramakum cinda allahi atqaakum aayadaasaaba tilmaantay markaasuu wuxuu yidhi ina ciisa alayhi الsalaam alayhi wala nabiyina الsalaatu wasalaam nabiy llahi ciisa qaama waa kacay fii qowmihi dadkiisuu dhex istaagay reer bani israa'iil faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi yaa bani israa'iil isagoo la hadlaya hoy kulankan reer bani israa'iilow laa tuka laa takallamu اlxikmata xikmada ha ku hadlina cinda aljuhaal kuwa juhaasha agtooda xikmada ha ku hadlina oo markaasi fatadlimuhaa aada xikmada naf-aanteedaba dulmisaan oo macnuhu waa maxay macnuhu waxa weeyaan qof la'iim ah oo shar badano ah oo aan khayrba doonaynin haddaad tidhaahdo khayr baan ka daba wadayaa khayrba ma lehba waana faasid weeyaan haddaad tidhaahdo khayr baan ka daba wadaya khayrkana fahantiisaad dulminaysaa khayrka ha dulminin walidalika ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin kahiir min slf hadihi اlumma midl اlacmash sulayman ibna mahraan imam الshucba raxmat اllahi tacala calayh wagayri dalik aimo badan oo khaasatan u badan reer kuufa ayaa waxay ohan jireen cilmiga in aad tiraahdid waa la doonanayaa mid aanan doonaynin macnuhu waa dulmi cilmiga ah weeyaan cilmiga waxaa loo sheego waa qof u baahan qof u baahan baa cilmiga oo doonanaya oo raadsanaya oo loo sheegaaye cilmiga in lala dabo ordo mid jaahil oo aan doonaynin cilmiga macnihiisaba kitaabka alle subxaana wa tacaala iyo sunnada nebiga cilmigaad dulminaysaa markaa aad buu hadalka axmesh u lahaa raxmat ullahi tacaala caleyh sulayman ibn mahraan hadalkaas aad buu u ohan jiray walaa tamnacuuhaa ahlaha xikmadii ha u diidina dadkii ehelka u ahaa oo fatadlimuuhum markaa iyagii dadkii ehelka u ahaa aada dulmisaan xikmadii iyo khayrkii iyo kitaabka alle iyo sunnada nebigana ha u diidina dadkii ehelka u ahaa oo markaa aada iyagii dulmisaan macnuhu waa maxay qofka caalimka mas-uuliyad saaran weeyaano oo qof walba qadarka uu leeyahay inuu siiyo maxaa yeelay ku macangag ah oo aanan doonaynin oo haddaad aayad qur-aana usoo akhrisana ku dhahaya boqol iyo afar iyo tobankan aqana kaa dhegaysan maayaa ka adag halkaasay u taagantahay isagu daliil walba u sheeg halkaasay u taagantah maxaad xikmad kaga daba waddaa kaasoo kale kuwaasoo kale waa kuwuu rabbi tilmaamay subxaanah wa tacaala qaaluu salaama wa idaa maruu maxaa la yidhi kuwaasoo kale hadday soo maraan qaaluu salaama nabadgelyo afkii aamusaa waa dahab weeye maxaa yeele haddaad ku sii wado kitaabka alloo caayaya hadhow iska dhaaf adiga ayib walaa tadlimuu walaa tadlimuu ha dulmi falina marka walaa tukaafi'uu daaliman wuxuu kaloo yihi nabi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam walaa tukaafi'uu daaliman qof daalim ah abaalmarin ha sii siinino oo macnuhu waa maxay waad aragtaa inuu wax dulminayo waad aragtaa inuu daalim yahay abaalmarin ha sii siinino marka ay u ekaato dulmigiisa inaad kusii ayidaysid maya ma banaana qofka daalimka ah in la qabto weeyaan nebiguna alayh isalaatu wasalaam wuxuu ohanaya unsur akhaaka daaliman aw madluuma rasuulka allah wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh walaalkaaga muslimka u gargaar hadduu yahay madluum la dulmiyey iyo hadduu yahay mid daalim aho wax dulmiyey kelimadani waxay ahayd kelimad ay jaahiliyadii yaqaaneen waa fiqitolkii kama janno tagadeeni oo kale mahmaadi ahayd mar walba ree tolkaa weeyaan ee ninkoodii caalimka ah markii loo sheegay la yidhi beertii ree lo-baa beer daaqday maxaa xukumkeedu noqonaya ulbuqotamiyo yidhi muggeeda waa in la bixiyo xoolaha galley ah lo-daadii weeye ree tolkaa weeyaan lo-doodii markii la yidhina waa jiifiye wuxuu yihi la jiifiyaana banaan haddaba ku day xagga maya sidaa ma aha sidaa ma aha ee waxa weeyaan qofka daalimkaa in gacantiisii la qabto nebigana calayhi isalaatu wasalaam markii la weydiiye lagu yidhi hadduu madluum yahay ee laga gardaran yahay waa garanna in loo gargaaro ee hadduu isaga gardaran yahay se ugu gargaarnaa rasuulka allah rasuulku wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh gacantiisaad qabanaysaa war hoy daalim baa tahy meel joog baad leedahay cidu ahaadaba walaalkaaga nasabka ha ahaado ama ka islaamka ha ahaadee gacantaad qabanaysaa waxaadna ku leedahay waar hooyi waad gar daran tahay meel joog taasaa gargaar u ah taasaa gargaar u ah marka in dulmiga la iska qabto in dulmiga la iska qabto waa sida shareecadana islaamku ayna farayso nusuus badan min alkitaabi waالsunna ayaana tilmaamaya waana abicadii nebiga alayh الsalaatu wasalaam lagu yaqaanay qabla اlislaam iyo wa fi lislaami labadaba maxaa yeelay khadiija radi allahu tacala canha xadiidkii fi saxiix اlbukhaari wa gayri bad-ul waxyiga uu ku warinayay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam markuu khadiijo u yimid xadiidkii dheeraa wey aan wada garanayno ee khadiijo ay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam markuu ku yihi khashitu calىa nafsi kala wallah maxaa shan calaamay nebiga ku tilmaantay salawatu llah wasalaamu aleyh waxaa ka mid ahaa waxaad u gargaartaa qofka madluumka ah ee la dulmiye waad u gargaartaa sidaasayna xaaladiisu ahayd walaa tukaafi'uu ha abaalmarinina daaliman qof daalim ah abaalmarin wanaagsan ha siinina oo fayabطula fadlakum cinda rabbikum markaasi uu baaba'o abaalmarintiina ilahi agtii subxaana wa tacala wax ka soo qaad male maxaa yeelay qof daalimaad kusii garab taaganta dulmigiisii baad ku garab taaganta hiil iyo hoobaad la garab taaganta waad kusii naas nuujinaysaa dulmiga sow ma aha ilahay agtii waxba kuuma yaallaan adiguna marka abaalmarintaasi alamru halaatha amarku waa saddex weeyaan saddex xaalo weeyaan midood amarku oo waa maxay amrun bayinun rushda amar ay caddaatay hanuunkiisu saddex xaalo weeye adduunkan aynu joognaba xaalad waa shaygan isaga hanuunkiisu waa cad yahay wax mugdia kuma jiro fattabicuuhu raaca hanuunkiisu hadduu caddaaday ha la raaco hana laga diin dhigto ilahayna ha loogu dhowaado subxaana wa tacaala wa amrun amarna bayinun gayuhu mugdigiisa iyo dulmigiisa waa cad yahay oo fajtanibuuhu ka fogaada ka fogaada oo arrintaa iyada ah ha laga fogaado maxaa yeelay haddii aada la timaadid adiguna ilahay agtiisa daalim baad noqonaysaa wa amrun labadaasi waa labada daraf bay kala taagan yihiin waxaana inuu yahay hanuun oo la raaco inuu yahay baatil oo laga fogaado waxa saddexeeya waa maxay waa arrin u dhexaysa intaa oo waa maxay amrun ikhtulifa fiihi la isku khilaafay ma xaq baa ma baatil baa maxay xaaladiisu tahay ma cadda mar hadday tahay fakiiluuhu ila allah ilahay u tala saarta subxaana wa tacaala maxayna keenaysaa diinta alle subxaana wa tacaala inaad isaga fogaatid waracnimada diintaada maxaa ku jira inaad isaga fogaatid oo xadiidkii nucmaan ibnu bashiir baa u daliil abi cabdillaah fi saxiixi اlbukhaari wa muslim ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin muxuu yihi wa nebigu alayh isalaatu wasalaam he wa baynahumaa umuur mushtabihaat laa yaclamahuna kaiiru min annaas faman itaqa shubuhaati faqad istabra'a lidiinihi wa cirdih waman waqaca fi shubuhaat wixii dhexe weeyaane qofka ku dhaca ikhtulifa fiihi amrun ikhtulifa fiih qofka ku dhaca waqaca fi lxaraam karaaci yarca xawla alxima ila aakhiri alxadiid idan amarku saddexdaasaa loo qeybiyey xadiidkuna waatan aynu tilmaannay ah inuusan sanadkiisu sax ahayn daciifna yahay cinda jamiici alculamaa a'immaduna ay daciifiyeen sanad saxna aan lagu warinin oon looga warinin moxamed ibn kacbin alquradi dhammaan duruqda isagaa looga warinayaa waa daciif weeyaan wallahu subxaanah wa tacala aclam